إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahم بإحsaan إlى yوم الdين وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii xisnu lmuslim kaas ayaan kusoo jirnay waxaan soo gaarnay waxaan ku dhex jirnay weliba fadliga oo dikrigu iska leeyahay axaadiistii ka hadlaysay soo gaarnay hadalka nabiga salى الlahu عalيhi waslm oo nabigu uu yidhi wa qaala nabigu wuxuu yidhi dhe salى الlahu عalيh wasalam yaquulu llahu alla wuxuu leeyahay taasoo kale xadiidu lqudsi ayaa la yidhaahdaa yaquulu llaahu allah wuxuu leeyahay tacaala alla waa sarreeyaahe ana aniga cinda danni cabdii addoonkayga malihiisa agtiisa ayaan ahaaday bii aniga uu i malaynayo maxay tahay macnaheeda ana cinda danni cabdii macnaheeda maxay tahay addoonkaygu wuxuu iga malaystu iga helaa wey oo macnahaas maxaa loola jeedaa riwaayad kalea caddaynayda waxay leedahay in khayran fa khayrun yacni in danna khayran hadduu khayr iga malaysto falahu khayrun wa in sharan fa sharun yacni in danna sharan falahu sharun hadduu khayr iga malaystana khayru leeyahy hadduu shar iga malaystana shar u leeyahy riwaayaddaas marka caddaynayda oo uu ilahay leeyay in allaha ilaahay uu leeyahay ana cinda danni cabdii bi in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun taas ayaa tusayda silsilati axaadiisi saxiixa kun iyo lix boqol lixdan iyo saddex ayay ku sugan tahay riwaayaddaas ka eegi kartaa marka macnaheeda waxa weeye addoonkayga wuxuu iga malaystuu leeyay oo waxaa la rabaa addoonkii allah tu uu tuugay inuu rajeeyo alla inuu ka aqbalayo hadduu is yihahdo alla waa kaa aqbalaya alla wuu ka aqbalay laakiin hadduu is yihahdo alla kaa aqbali maa alla ka aqbali maa waa inaad kayr ilahay ka rajeydo markaad tuugayso hadduu toobad keeno waa inuu ilaahay ka rajeeyo ka malaysto inu alla toobadda ka aqbala oo is yidha alla toobadda waa kaa aqbali hadduu is yidhaa toobadkeenka lagaa aqbali maa hadda laga aqbali maa illa isaga yaan baqayr rajaysanayn hadduu acmaal saalixa la yimaado waa inuu rajeeyo alla inuu thawaab ka siinayo oo uu ka abaalmarinayo ee uusan isdhihin camalkaaga la aqbali maa marka ana aniga cinda danni cabdi addoonkayga melihiisa agtiisaan ahayuu alla yidhi bi aniga uu imalaynayo taas weeyaan waxaa la rabaa addoonka marka uu ilaahay tugo inuu ka maleeyo inuu ka aqbalayo hadduu toobad keeno inuu malaysto in alla ka aqbalayo hadduu camal saalixa la yimaado u malaysto in ilaahay ka aqbalayo taasaa la rabaa laakiin waa inuu qofkii wanaag la imaanayo haddii qofkii haddee isagoo xumaan samaynaya uu is yidhaahdo ilaahay waa kafuururaxiim oo kayr ka rajeeyo taasoo kale quruur aa la yidhaahdaa waa xaaraan wey ma banaana maxaad kayr rajeynaya sababtiisba mahaydide laysa biamaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitab waa midu alla yidhi war hididiilkiina maa taas kale iska amaani iyo hididiil adoon wax kayra samaynayn inaad ilahay kayr ka malaysato waa qadstar wey taas laakiin waxaa la rabaa adoo kayr samayna inaad ilahay kayr ka malaysato wa ana aniga macahu addoonkaygaan la jiraa idaa dakarani markuu ixusayo ilahay wuxuu leeyahay addoonkaygu markuu ixusayo waan la jiraa macyada noocaas oo kalea maciya khaasa la yidhahdaa qur-aankii sunnada waxaa kusoo aroora laba maciya mid waxa weeye addoommadoo dhan khalqigoo dhan mid alla yidhahdo waan la jira khalqigoo dhan uu alla leeyahy waan la jira sida midda kitaabka ilahay ku sugan oo kaleeto maa yakunu min najwa halaatatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akthar ilaa huwa macahum ilahay wuu la jira macyadaas mid caama weeyo addoommadii oo dhan uu alla leeyahy waan la jira maciya caama la yhaha macnaheeda waxa weeyaan bilcilmi wlqutra ilaahay weynaa ogaalu ku koobay addoommadoo dhan wuu og yahay awoodiisay ku dhex jiraan wuuna og yahay taas waa macyo caam ah waana macyada sidaas inay cilmi tahay culummada muslimiintu ijmacay ku yihiin macno kale aan lagu fasirin sida ibnu waxa weya kaiir oo kaleeto suurat lmujaadala ayadaas markuu fasiray uu kusoo naqliyey in culummo badanoo ijmac kusoo naqliye laakiin si gooniya marka ilaahay yidhahdo dadka sidaas yeela waan la jiraa maciya khaasaa la yidhahdaa waa daacaad dad gooniya sameeyey ayaa ilaah leeyahay si gooniyahan ula jiraa maciya khaasaa la yidhahdaa macnaheedana waxa weeyaan binnasri watayiidi walxifdi waxaan kula jiraa waxa weeye macnaheeda binasri inaan u gargaaro watayiidi inaan xoojiyo walxifdi inaan ilaaliyoon waardiyeeyo waa maciye khaasa oo ilaahay nabiyadiisa oo ambiyadiisa awliyadiisa saalixiinta uu si gooniya ula jiro marka waxa weya waa midda qur-aanka alla ku sheegay ina allaha maca aladiina taqow ilaahay dadka mutaqiinta ula jiraa waladiina hum muxsinuun maciya khaasaa la yidhahdaa binnasri waalta'yiidi waalxifdi wey ilaahay weynaa u gargaarid iyo xoojin iyo waardiyeyn uu kula jiraa si gooniyaha alla u ilaashana dadkaas marka ilaah wuxuu leeya wa ana anugu macahu addoonkayga waa la jiraa idaa dakarani marku i xuso marka qofka daakirkaa ee ilaahay xusa wuxuu haystaa maciyatullah ilaahay gargaarkiisa ilaahay xoojintiisa ilaahay waardiyadiisa ilah wuxuu yihi subxaana fain dakaranii hadduu i xuso fii nafsii nafsadiisa macnaha siran si qarsoodiya hadduu ii xuso oo si siri ah uu ii xuso oo naftiisa dhexdeeda uu iga xuso macnaha waa siri oo uu qarsado dikrigii waa sida la rabee fain dakaranii hadduu i xuso fii nafsii nafsadiisa dhexdeeda dakartu waan xusaa fii nafsii nafsadeeda dhexdeedaan ku xusi wain dakaranii hadduu i xuso fii mala-in jamaaca dhexdeed oo dikrigiyaa labaa dikri waxa weeyaan jamaaci ah oo in jamaaci lagu sameeyo lagu la jamaacaysta la sunneeyo ama ay waajibba tahay iyo dikri waxa weeyaan qofka si khusuusiya looga rabo dikriga jamacida kamid a salaadihii shanta ahay oo kale ragga weliba gooni ahaan waajibay ku tahay inay shanta salaadood jamca kusoo tukadaan waana dikri ade kan ugu weyna kamid tahay salaadii sidaasoo kale jihaadki waa dikri waxa weya jamaaciyaana lagu samaynaa qof keligiisa fardiya ma samayn karo waxa weeyaan xajkii oo kale jamaaciyaa lagu samayn oo qofkii malaayiintaasu dhex socdaa weliba waana lala jahraa cibaadooyinka gabalaa lala jahrin salaadihii gabalaa lala jahrino waa dikri talbiyadii xajka waa lala jahrin marka dikriga qeybna in kor loo qaado ayaa la suneeya waa qaybahaas salaadaha oo kale jaharka xajka oo kale talbiyadiisa qeybna waa siri oo qofka adkaartiisa goonida ah oo goonida u akristo waa siri iyo baryadiisa marka hadduu mala dhexdiisa igu xuso wain dakaranii hadduu ixuso fii mala-in jamaaco dhexdeed dakartu waan xusin fii mala-in jamaacan ku dhex xusin jamaacadaasoo khayrin ka khayr badan minhum miman dakaranii macahum dadkii uu la jirkooda igu xusay kuwa ka khayr badan malaaigta ayaan ku ag xusin oon ku ag sheegin ilaahay wain taqaraba ilaya hadduu ii soo dhawaado shibran hal taako taqarabtu ilayhi waxaan usoo dhawaanaa diraacan hal dhudhun hal taako hadduu iisoo dhawaado daacaa hal dhudhunaan usoo dhawaanaho ilaah yidhi subxaana wa in taqaraba ilaya hadduu iisoo dhawaado diraacan hal dhudhun taqarabtu ilayhi waxaan usoo dhawaanaa baacan hal baac baac waxa weya labada gacanta faryartaas laga bilaaba ilaa faryarta kale dhabarka weliba lasoo marsiiyo shayga wax lagu cabirayo waa baac waa aada u dheri faryartaan saar ilaa dhabarkaaga soo marsiy faryarta kale laga gaaro saas labada gacmood taasaa la baac wa in ataanii hadduu ii yimaado addoonkaygu yamshi xaalu soconayo oo daacaadkii uu waxa weeyaan sameeyo macnaa xag ila soo qasdo daacaadkii oo ilaahay ugu soo dhawaado ataytu waan u imaanaya ilaah yidhi harwalatan xaalaan ahay mid degdegaya xadiidkan abu hurayra ayaa wariya radia allahu tacaala canh marka xadiidka wuxuu kutusayaa dikriga ilaahay waxa weeyaan fadligiisa iyo qiimihiisa qofka ilaahay xusa ilaahay baa xusaya qaacidada ah meesha laga qaato waxa weeyaan aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxa weeyaan camalkay ku nucto ku jinsita waana aayaadka qur-aankaan soo qor aan soo marnay sidaas cadaynayay fadkuruunii adkurkum ixusa waan idin xusaa marka xadiidkun waa macnihi wa can cabdullaahi bni busrin waxaa laga weriye radia allahu canhu ana rajula nin qaala wuxuu yihi ya rasuulalahi rasuulka ilaahay ow ina sharaa'ica alislaam islaamka waxyaalaha uu jideeyey cibaadooyinka uu jideeyey qad kahurad calaya waa igu badatay ina sharaa'ica alislaami sharaa'ic waa jamcu shariicatin shariicadana addariiqatu lmasluuka weeye waddada la maro wey haddana waxaa loola jeedaa addariiqatu lmardiya waddada raalliga laga yaho ilaahay lagu caabudo ina sharaa'ica alislaam islaamka waxyaalaha uu jideeyey cibaadooyinka uu jideeyey qad kahurad calaya waa igu badatay fa akhbirnii ii sheeg bishayin shay shaygaasoo atashabahu bihi aan ku dhego shay aan ku dhego ay atamasaku bihi aan qabsado weye shay aan qabsadon ku dhego ii sheeg shay aan ku dhego atashabahu macnaheeda waxa weya shay aan qabsado ay atamasaku bihi shay aan qabsadon ku dhego ii sheeg oo in alla intii kale iiga bedel noqon kara laakiin macnaha laga hadlayo ogow ina sharaa'ica alislaam waxa weeyaan sunnooyinkiyaa laga hadlay diintu waxyaalaha jidayday waa badan yihiin wax waa waajibaadoo shay shay ka bedel noqon karaa ma jiro waxa weeyaan salaadii sekedii soomkii xajkii jihaadkii waxa weeyaan acmaal tawxiidkii hadde intaasoo dhan kasii horeeya ayaga in lala yimaado maan camal kale kama kaafi karo laakiin waxaa laga hadlaya sharaa'icda hadda xadiidkan uga hadlayo sida a'immadu ay ku fasireen waxa weya xadiidka waxaa loola jeedaa waxyaalaha sunanka waxyaalaha fara badan ayaa waxa weya shareecadu jiday oo sunooyinaho mid kasta ajar lagu sheegayo marka tiradii ka bateene waxa weeyaan waxaad ii sheegtaa waxa weeyaan shay haddaan ku dhego in allah intii kale iiga bedel noqonayo iga kaafina waa shay waa arrin weyn wey su-aashaan sooma jeedin saas daraaddeed ibnulqayim waxa weeyaan alwaabil sayb markuu joogay oo uu tirinayay fawaa'idda dikriga waxaa kamid u yidhi inuu cibaadooyinka kale sunooyinkaa kaaga bedel noqonay wax alla wixii kale fiiri marka su-aashaasu ninkaasu keensaday rasuulka allow shareecadii waxyaalahay jideydoo sunankaa tiradii ka bateen way igu bateen waxa la leeyahy tan haddaa samayn intaas ajira leeda tan haddaa samayn intaasu ajira marka shay aan ku dhagaan rabaa qaalan wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam laa yazaalu yani anlaa yazaala waynuusan ka suulin sabkun bilaa saabikina la yihahdaa tasmacu bilmucaydiiq khayrun min an taraa ay ku macnata wax la yidhaahdo waxa weya macnaheeda waxa weeye laa yazaalu anlaa yazaala waynuusan ka suulin lisaanuka carabkaagu radban mid qoyan inuu yahay min dikri illahi xuska ilahay ka qoyan kulli waxyaalihii kaleoo shareecadu jireeday oo sunnooyin ahaa waxaa kaaga bedel noqon karaa carabkaagaas inuusan ka qalin xuska alle oo waxa weeyaan marar mar kasta oo dikri waqti gooniya loo jideeyay ay joogtana waa inaad kaas akrida marka kalena adkaarta iska mutlaqa iska akrida ya ilaa adkaaraha tirada badan oon arki doono adkaartu waa labo mid muqayad ah oo lagu qayday makaan gooniya ama waqti gooniya kaas waxaa la rabaa waqtigiisaas inaad akrido waxayna yidhahdaan culammada dikriga muqayadka ah oo meel lagu qayday waqti gooniya ama makaan gooniya afdal min alqiraa'ati almutlaqa wa dikri lmutlaq qiraa'ada xataa mutlaqa qur-aan inaad akrido waqtiga dikri gooniya la jidayo nabigu yidhi waqtigaas dikrigaas ha la akriyo haddaad inta iska daydo qur-aan iska akrisato waxa weeyaan waxaad ajarkii badna waa ku seeg sababtoo ah nabigii diinkan lagu soo dejiyey qur-aankana ogaa fadligiisa aa ku yidhi waqtigaas dikrigaas goonida aqri saas darteeda dikriga muqayadka waxa weeyaan qiraaa iska mutlaqa ama dikra kaloo mutlaqa waa ka ajar badanyi waa ka ajar badanyi marka ninkii su-aasha weydiiyey qaala nabig wuxuu yihi laa yazaalu ay anlaa yazaala wa inuusan ka suulin lisaanuka carabkaagu radban mid qoyan inuu yahay min dikri illahi xuska alle carabkaagaas waa inuusan dikriga alle ka qalalin mar kasta ha ka qoynaado macnaha dikri waktigii muqayada ama makaankii muqayadahoo dikri loo jideeyey gooniyana kaasaad akrin waktiyaalka kalena dikriga iska mutlaqahaad akrin kaas waxay kaaga bedel noqon waxyaalihii kaloo sunanka ahaa oo la jideeyey wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man qara'a qofkii akriya xarfan hal xaraf xarafkaasoo min kitaabillahi ilahay kitaabkiisa ka mid a falahu qofkaas waxaa u sugnaaday bihi bisababi alxarfi xarafka uu akriyey sababtiis xasanatun hal ajir qofku hadduu akriyo hal xaraf oo kitaabka ilahay ka mid a waxa weeyaan wuxuu leeyahay xarafkaas ajar uu ku leeyahy hal xasanuu shaqaysto walxasanatu xasanadina bicashri amhaaliha toban laabkeed wey halkii xasano u shaqaystana ilaahay hal ajir ku abaalmarin ma ee toban goor u laalaabay fadliga ilaahay marka waxaa nabigu si gooniya noogu sii marka barayaa xaraf ayaa ajarkaas laga helaya haddii la yidhi dadka gabal waxay u malayn karaan aliflamin hal xaraf inuu yahay marka xaraf saas ma aha nabigu wuxuu ihi laa aqulu ma dhahayo aliflamin intaas xarfun waa hal xaraf malihi yiri saas anugu walaakin aqulu waxaan leeyahay walaakin yani aqulu waxaan leeyahay ku jirta walaakin waxaan leeyahay alifun alif xarfun waa xaraf wa laamun laamna xarfun waa xaraf wa miimun miimna xarfun waa xaraf marka maxay ku tustay alif lamin qofka akriyaa saddex xarafuu akriyay halkii xarafna hal ajaruu ku leeyahy halkii ajarna toban goora loo laabay marka imisay noqon saddex xaraf uu akriyay saddex xasanuu shaqaysay tiiba tobanaa looga dhigin soddon alif lamin haddaad akrido soddon ajar ah lagu qori haddaad ilaahay adoo ugu dhawaanay akrido dar alle u akrinayo ka waran haddaad xisib qur-aan akrido ka waran juz haddaad akrido waa imise xaraf ilaahay baa kaonikaa marka waa arrin weyn waa fadiilo weyn xadiidkan wuxuu kaleeto sariix ku yahay caqiidada ahlu sunna waljamaaca oo ah kalaamka alle qur-aanku waa kalaamkii alle kalaamka allena xaraf uu leeyay oo waxaan xaraf lahayn kalaamba ma ahan taas waxaa diidan waxa weyan qolooyinka ashaacirada oo le xaraf iyo sawt male kalaamka alle taasna macnaheeda waxa weyan qur-aankan aan haysanaa kalaamka alle maahan saasay ula jeedaan ka waa masalo weyn xadiidkaanana ka mid a xadiista ahlu sunna u daliishadaan in kalaamka alle xaraf leeyahay waana kan nabi maxamed abaa saas u sheegay sala allahu caleyh wasalam waxaa jirka laga helana waa kalaamka alla loola akrinayo marka xadiidkan waxaa wariyay cabdullaahi ibni mascuudin aan xadiidkaas wariyey wa can cuqbata xaadiista hadde iyo takriijkooda horaan uga soo hadalnayo xaashiyada hoos hoosuu kugu qoran yahay xadiid walba kitaabka u wariyey iyo meeshuu kaga yaallo iyo xadiiska saxiixnimadiisa iyo taas horaan usoo sheegnay marka waqti ku bixin mayno wa can cuqbata ibni caamir ayaa laga wariyey radia allahu canhu qaala cuqba wuxuu yidhi kharaja rasuululahi rasuulka allah soo baxay sala allahu calayhi wasalam walxaal naxnu anagu fi sufati masaajidka qeybtiisa dambe aan ku sugan nahay sufada waxaa la yidhaha masaajidka qeybta dambe qeybta dambe marka masaajidka nabiga sala allahu alay slam qeyb dambe u lahaa sida masaajidaan uleeyihiin oo dadka aan guryaha lahayn oo meelay seexdaan lahayna seexo jiray oo halkaas deganaa jiray marka halkaa anagoo joogna ayaa rasuulku soo baxay sala allahu alay wasalam oo noo yimid macnaha fa qaala wuxuu yidhi ayukum qofkineba yuxibu jecel an yaqduwa inuu ka laho kula yawmin maalin kasta ilaa budxaana waadigan budxaan la yidhahda budxaanku waa waadi oo magaalada madiina madiinatu rasuulilahi sala allahu alay wasalam magaaladaas ayuu ku dhow yahy magaaladaas waadi ku dhow ayaa la yidhaahdaa waxa weya budxaan marka waadigaas inuu aado ow ilal caqiiqi ama caqiiq uu aado caqiiqna waa waadi kaloo asla magalada madiina ku dhow saddex mayl u jira kaas weeye aw ila alcaqiiq ama caqiiq uu aado oo fa yaati uu kala yimaado minhu xaggiisa binaaqatayni laba halaad labadaas halaadoo kow maaweyn kurusyaal waaweyn ha waxa weeyaan kow maaweyn waa tahniye asal mufradku wuxuu ahaa kowmaa-a waa hal keligeedoo kurus weyn marka laba halaad oo kurusyaal waaweyn oo cayilan inuu ka keensado fii kayri ismin dembi la-aanna uu keensado ha dembi la-aanna uu la yimaado oo macnaha ma soo dhacayo soo xadi mayo soo khiyaani maa wax dembiya isagoon gelin uu wuxuu kusoo helaa dariiq xalaala wey walaa qadiicati raxim qaraabagoysn qaraabagoysnimo la-aanteed isagoon qaraabagoysnimo samayn ayuu soo helin ka war qof qof jecelmaynin ku jiraa inuu subax walba inta kaloo waadigan tago laba halaad oo kurusyaal waaweyn oo cayilan inuu la yimaado asagoo dariiq xalaala kusoo heray war qofkaa sidaas jecel faqulnaa waxaan idhi yidhi yaa rasuulalahi rasuulka allow nuxibu dalika arrinkaas waa jecel geelana hadee waxa weeyaan wuxuu ahaa carabta hantidooda hantida ugu qiimaha badan baabuurta maarta oo aad u qaaliga ah ee raaxada meeshay ka joogaan maanta ayay ka joogay geelu waktigaas waxa weeyaan geelu hantida carbeed ugu qiimo badan aha marka ka waran subax kasta inaad ta dhaqaaqdood waadigan magaalada geeskeeda ad tagto laba halaadoo waaweyn oo kursaal waaweyn aad xalaal kusoo heshay ka waran yaa jecel sidaas saxaabada waxay yidhahdeen kulli waa wada jecelna taas yaa heli kara ka waran subax wal hadaan tagto hallan gruusal aad ka soo wadata meeshaan waadigan ka waran laba xaba weliba ka waran ma qofaan taas rabinaa jira qaala nabigu wuxuu yidhi afalaa yaqduu ay in kuntum dalik haddaad sidaas jiinoo jeceshihiin afalaa yaqduu maa ka laho axadukum mid idinka mid ah ilalmasjidi masjidka oo fa yaclama uu ka soo barto ow yaqra'a ama uu akriyo aayatayni laba aayadood oo min kitaabillahi kitaabka ilaahay ka mid a caza allah qaliba wajal alla weyn hadday sidaas tahay maxaad uga tegaydaan subax walba ma inta kalahdaan oo macnaha aroortay waxa weyan kalahada waxa la ihahdaa waagu markuu beriyo subaxa hore socodka ah afalaa yaqduu waxa weeyaan maa kalaho macnaha maa subaxdii jarmeedoo ba subaxdii tago wey subaxda hore socodka ah wey quduwiga axadukum qof idin ka mida maa kallaho ama maa subaxdii jarmaado ama maa tago ilalmasjidi masjidka oo fayaclama uu soo barto ow yaqra' ama uu akriyo aayatayni laba aayadoodoo min kitaabillahi kitaabka ilahay ka mid a caza alla qaliba wajalla alla wey waxa weeyaan waa owdu shaku raawi ma ahane waa tanawu tanwiic waa inuu soo akriyo ama uu soo barto ilaa haduu soo barto lafkeeda waa akrina mogta waa akrinaa adoon akrin maad soo baran kartaa marka inuu soo barto ama soo akriyo labadaas ayadoo min kitaabillahi ilahay kitaabkiisa ka mid a caza alla qaliba wajalla alla weyne khayrun khayrinta mubtadiya maxduufa humaa laba aayadood khayrun waa uga khayr badan yihiin lahu qofka min naaqatayni laba halaad ha labadaas aayadood a laba halaad ka qayr badan laba halaad maxay ta wa halaathun saddex halaad inaad soo hesho khayrun waa uga qayr badan yihiin lahu qofka cafwan wa halaathun saddex aayadood wey wa halaathun saddex aayadood khayrun waa uga khayr badan yihin lahu qofka min halaatin saddex halaad saddex halaad waa ka khayr badan yihin wa arbacun afar aayadoodna khayrun waxay ka khayr badan yihiin lahu qofka uga khayr badan yihiin min arbacin afar halaad inaad afar aayadood soo akrisato way kaaga khayr badan tahay waxa weeyaan inaad afar halaad soo hesho hay afar halaad qiimo weyn leyd ya afarta halaad hadday kaa dhamaanayo ma garad ama waaba adaa ka dhimanayo ama ayagaa kaa dhimanaya waa in lagaa dhacaaba dhacdaba ayaga dhanba la booliyaba laakiin afartaada aayadood yaa kaa dhici kara qalbigaaga ku jiran haddii lagu dilo xataa waa kula dhimanaya ma garata macnaa waxaan ula jeedaa ajarkooda ajarkaaga adoo haysta ayaad aakhira la aadayda ma garata ee cid kaa dhici karta ma jirto haddaad adigu waxa weeyaan wax camalkaagu ku buro aadan la imaanin cid kaleta kaa dhici mayso ma garad marka way ka qayr badan yihiin wa min acdaadihina waa maxay ha soo qadarataa wa akharu min arbacin afar wixii ka badanna khayrun waxay ka qayr badan yihiin min acdaadihina tirayaalkooda min alibirgeela wa akharu min arbacin hadda afaraa la sheegaye sidaas kuwa wa akharu min arbacin afar wixii ka badan laftirkoodu khayrun waxay ka qayr badan yihiin min acdaadihina tirayaalkooda aayadaha tiradooda oo min alibirgeela inta aayadood aad soo barato tira la egoo geela waa ka qayr badan yihin afar marka kuwad konton haddaad soo barato aayadood konton halaad way ka qayr badan yihin sidaas weeye wa akharu min arbacin afar wixii ka badanoo aayadaa oo aad soo barato wa akharu min arbaci aayaat macnaha khayrun way ka qayr badan yihiin min acdaadihina aayadahaas tiradooda mina dhibili geel ah way ka qayr badan yihiin marka waa masale aada u muhiim ah dikriga qiimaha iyo fadliga uu leeyahay masaajidka inaad inta maanta tagto xoogaa kusoo akrisato haddaadan masaajidka kusoo akrisan guriga inaad ku akrisato oo kalaamka alle aadan waxa weeyaan ka hijroonin oodan ka tegin sidaas ayaa la rabaa ood nasiib ku yeelato maalin walba inaad kalaamka alleh wax ka akrido wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man qacadda qofkii fadhiista maqcadan meel la fadhiisto meeshaasoo lam yadkur illaaha alla uusan ku xusin fiihi meesha dhexdeeda meeluu fadhiistay waa la sheekeeyey sidii loo sheekeynaya iyadoon alla la xusinaa la kala teg waa arrin khatiir jiddan waa arrin khatar ah man qacada qofkii fadhiista maqcadan meel la fadhiisto meeshaasoo lam yadkurilaaha alla uusan ku xusin fiihi makaanka dhexdiisa kaanat calayhi korkiisa waxaa ahaanaysa min allahi alle xaggiisa xaalay ka ahaatay tiratun qaan tira maa maxay tira tirada asalkeeda waxa la dhahaa nuqsaanta qur-aanka fiiri walan yatirakum acmaalakum ilahay axmaashiina idinka nuqsaamin maa walan yatirakum acmaalakum laakiin hadda meeshan waxaa loola jeedaa waa qaan qaanaa ku raacday beri qiyaame wax lagu qabsanayo wey saas saasuu yidhi khadaabi abu sulaymaan alkhadaabi wuxuu yidhi aslu tira annaqsu asalka tiradu waa nuqsaanta wa macnaaha haahunaa atabca laakiin halkan hadda xadiidkan ay ku jirto qaan wey qaan ma taqaana qaan waxa la dhaha waxa beri lagu qabsanayo dayn haddaad qaadato daynka soo hadhow laguma lah ama qof islaamiyadaad dishay ama hanti islaamiyada qaadata soo qaan ah lagu haysta maaha sidaas oo kale wey qofka meel fadhiista oon meeshaas ilaahay ku xusin waxa weeyaan waa qaan oo ilaahay xaggiisa ka ahaato ilaahay ku leeyahay oo uu u qabsanayo wa manidajaca qofkii seexda madjacan meel la seexdo meeluu seexday meeshaasoo lam yadkurillah ilaahay uusan ku xusin fiihi meesha dhexdeeda kaanad waxaa ahaanaysa caleyhi korkiisa min allahi alle xaggiisa xalay ka aatay tiratun qaan meeshaad seexato alla inaad ku xustaa la rabaa markaad seexanayda alla xus markaad soo kacdaan alla xus meesha maadaa iskale dhulka ma soo ilaahay ma laha dhulkanaad seexayda yaa leh adiga ma iskale soo ilaahay ma laha haddee ilaahay weynaa waxa weyn hadduu leeyahood u qiran tahay markaad seexaydana ilaahay dikrigiisa ku seexo markaad soo toosayda ilaahay dikrigiisa kusoo toos nicamtiisa uga shukri addoonnimo u ogolow xadiidkaas abu hurayra wariye waa xadiis saxiixa inaad addoon tahay waa inaad ogolaataa addoon inaad ilaahay u tahay waa inaad ogolaataa ood addoon u tahay ilaahay u ogolow laakiin haddaadan xusaynin addoonnimadi yaadan ogolayn qof iskibriyeyaata wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam maa jalasa ma fadhiisan qowmun qowm majlisan meel la fadhiisto meeshaasoo lam yadkurullaha alla aysan ku xusin fiihi meesha dhexdeeda oo walam yusalluu aysan kuna sallin calaa nabiyihim nabigooda korkiisa sala allahu calayhi wasalam ilaa hadday dhacdaba oo inta qoom meel fadhiistaan ay meeshaas aysan ayag say u sheekaysanayaan ku kala tagaan iyagoon ilaahayna xusin nabigana ku sallin sala allahu caleyh wasalam hadday dhacdo ilaa taas hadday dhacdo kaana calayhim korkooda waxaa ahaanaysa tiratun qaan qaan ayaa dushooda ahaanayda fa in shaa ilaahay hadduu doono cadabahum waa u cadaabaa bidunuubihim qaantaas alle u cadaabi bidunuubihim an low cadaabin wa in shaa hadduu doono kafar lahum ou dhaaf marka halkaas culimmadu waxay idhahdeen muxadisiinta waxaa laga fahmayaa majliska waxa weeyaan ayaa dembi uga dhac majliskaas intii la fadhiyey dembiya ka dhacay sababtoo balanaaba banu aadamku hadday meel iskugu yimaadaan oy sheekaystaan dembi inuusan ka dhicin ma badna dadku hadday meel iskugu yimaadaan waxa weya xan in qof muslima wax laga sheego ayaa dhici karta in waxa weeyaan been qof carabkiisa ay ku dhacdayaa dhici karta waxa weeyaan haddii marka majliskii sidii loo sheekaysanayay dadkii oo gef ka dhacay hadday ilaahay xusaan nabigana ku saliyaan sala allahu caleyh wasalama waxaa imaanayda xasanaadkaas ay la yimaadeena dunuubtii hore baabi'inaysa fiiri sida nabigu yiri weye sala allahu alay slam wa atbaci sayi'ata alxasana tamxuhaa nabiga sala allahu alay slm wuxuu yihi war haddii dembi kaa dhaca xasane ka dabageya iyadaa tirtiraysa marka fadhiga meesha lagu fadhiistay oo la sheekaystay oy dhici karto dadka gabal ingaf ka dhacay waxa weeyaan haddii inta ilaahay la xuso nabiga lagu saliyo sala allahu caleyh wasalam taas waxay keenaydaa wixii dunuubaha oo majliska ka dhacay ilaahay weyne subxana wa tacala inuu ku tirtiro laakiin sidii loo sheekaysan haddii lakala tago ayadoon ilaahayna la xusin nabina lagu saliy sala allahu caleyh wasalam waxa weeyaan dunuubtii majliska laga galay ayaa la sitaa ilahay hadduu doonana u cadaabin hadduu doonana u cafin dikrigana waxaa ugu muhiimsan fadhiga marka la kala tegayo kafaarat lmajliska subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka watuuba ilayk kaas iyo nabiga lagu saliyo waxaan kaloo xadiiskaas ka ogaanay mar kastoo meel la fadhiisto in xusna layska rabo salliga nabigana layska rabo sala allahu caleyh wasalam xadiiskaas abu hurayra wariy xadiis saxiix wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam maa min qowmin qowm ma jiraan qoomkaasoo yaquumuuna ka istaaga min majlisin meel ay fadhiisteen qoomkaasoo laa yadkuruuna allah ilaahay aan ku xusaynin fiihi majliska dhexdiisa meeshaas ay fadhiisteen ilaahay aan ku xusayn ilaa hadday dhacdo qaamuu way istaagaan can mithli jiifati ximaarin dameer baktigiis wax lamid ahay ka istaagaan dameer wax baktiya oo waxa weyn kuwa ugu liitaba dameer waxa weyn urkiisa meeshaas lama joogi karo hadday dad inta meel fadhiistaan ayagoon ilaahay ku xusin ku kala tagaan dameer baktigiisoo kale ka istaagahaya oo waa maxay waa dunuubta ay galeen dunuubta ay meeshaas ka dhaxday wey way ka ur badan tahay dameer marka kaasoo kale ka istaagaya wa kaana kaana isimkeeda alkee maxaa laga dhigi wa kaana dalika almajlis aha wa kaana wuxuuna noqonayaa majliskaasu lahum ayaga xasratan shanlayto qoomamo way ka qoomamay doonaan way ka shanlaayi doonaan berri marka ilahay hor tagaan waxa weeyaan meeshaas ay fadhiisteen ilaa qofku markuu ilaahay hor tago meel kastoo dembi uga dhaco iyo wakti kastoo ka dayacma usan ilaahay ku caabudin wuu ka shanlaayo marka wa kaana wuxuu noqon doonaa yacni dalika almajlis majliskaas ama fadhigaas wuxuu noqon doonaa lahum dadka meeshaas ka istaagay wuxuu ku noqon doonaa xasratan shanlayto way ka shanlaayi doonaan way ka qoomamay doonaan marka qof walba intuusan berri qiyaamo qoomamayn shallayto waxba ma tarto calaacal waxba ma taro waxaa habboon calaacalka iyo qoomamadu waxay qiimo leeyihin adduunka intuu qofku joogo inuu dunuubtiisa ka qoomameeyo ka calaacalo ilaahay isku dhiibo laakiin aakhiro waxba kuu qaba mayso marka meel kastood fadhiisato inaad ilaahay ku xusto taas ayaa la rabaa qofka muslimka xadiidka abu hurayra wariye waa xadiis saxiix adkaaru listiqaad haadihi midaanu adkaaru listiqaadi baraarugidda ama soo kicidda dikriyaalkeedii wey minan qowmi hurdada laga soo kaco halkan marka waxaa nooga bilaabanaya dikrigii muqayadka ahaa dikriga wanagina laba weeye mid iska mutlaqaho mar kasta qofka uu iskaga xuso alle iyo dikri wakti gooniya ama makaan gooniya lagu xiray waktigaas ama makaankaasna anagii soo sheegnay waxa ugu fadliga badan qofku la yimaado waa dikrigaas goonida ah waxaad dareemaydaa diinkan fiiri waa diin kaamila wakti walba makaan walba diinka alle waxbaa uu u jidayy saas darteeda qofku haddii uu waxa weeyaan ka tago ama waxa weeyaan wax kaloo badiila la yimaado waa khasaaro waa khasaare qofkaas waxaa la rabaa meel walba wixii nabigu ku jideeyey inaad ku gaabsato waxna aadan ku darin waxna aadan ka tegin waxna aadan ku bedelan waxna aadan ku bedelan marka dikriga hadduu qof dikriga xaqa ahna waa dikrigaas nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam fiiri bal hadeer meel kasta dikriga lagu qayday bal fiiri haadihi tan waxaad tidhaahdaa adkaaru listiiqaadi soo baraarugidda dikriyaalkeedii wey istiiqaadka waa hurdada markaad ka soo kacdo alra istayqada hurdadiiu ka kacay waa minanawm hurdada laga soo kaco laga soo baraarugo dikrigii alla lagu xusi lahaa meeshaas dikrigii aad ku digri laheed waay markaad hurdada ka soo kacdo waxaad leedahay alxamdu mahad lilahi ilahay sugnaata ilaahaad mahadine yaa ku soo kiciyey so alla kuma soo kicin meeshaan waxa weeyaan naftu waa kaa tagtay markaad seexanayd sida mayd camal ad ahayd wa- waxba ma kuusoo urayn waxba maqli aadan mayn wax arki aadan mayn meesha iska tiil allah ku soo geliyey naftii marka waa inaad allahas ku mahdidaa alxamdu mahad lilahi ilahay usugnaata ammaan wanaagsan oo dhan allah iska laho mudan aladii allihii baa mahad iskale axyaanaa na nooleeyey bacdamaa amaatanaa markuuna dilay ka gadaal wailayhi xaggiisaana annushuusoo shirintu ahaata laba shayoo waaweynaad halkaas fiiri aa xadiiska ku jirta midda koowaad markaad seexanayda adoo daalan oo daal ku hayo maskaxda ka daalan jirka ka daalanaad seexan ilaahi weynaa subxaana wa tacaala fadligiisa iyo ixsaankiisa waxa weeyaan hurdadaasaad ku nasan maskaxdiioo nashiid oo nashaad leh ayaa soo kicin jirkaagiioo nastay ayaad soo kicin ilahay inaad uga shukridaa la rabaa midda kale waa inaad ku xasuusato hurdada inta la seexdo lasoo kacayo waxa weeyaan berri qiyaame bacfigii iyo issoo bixintii inta la dhinto laysoo mulayo intan aad kusoo xasuusato labadaas xadiiska ku jirta fiil alxamdu mahad lilahi ilahi usugnaad alladii allihii axyaanaa na nooleeyey bacda maa amaatana markuuna dilay ka gada hurdada iyo geeri laga dhiga hurdada waa geeri mogte qofka maarata markuu seexana marka horete waxaa qabanaysa waxa weya lulmo ama gamaanyo ma nucaas yaraa qabana fiiri qofka maaragtay markuu seexana xoogaa yar waa lulmoona ama waa gamaanyoona si fiiri sidii qofkii markuu dhimana sooma sakaraado oo jira ma qabato kadib u dhintaa soomaa markuu seexana fiiri xoogaa yaraa qabana hurdadu markay soo dhowdaa xoogaa yaroo lulmo ama gamaanyaha qabana markaasuu saas uleeyahu dhaca waa sakaraad yar waa dhintay geeri yaru dhimana hadhow waa soo kaca dhimashadana waa saas oo kale waa sakaraadaa xanuunsana waa nafta ka dhece hadhow lasoo bixina marka waa inaad tan kusoo xasuusataa midda dambe oo weyn marka wa ilayhi ilaahi xaggiisa ayaa annushuuru soo shirintu ahan berri qiyaama alla isagaa qubuuraha inta dadka ka soo bixiyo isagaa soo shirina ilahay addoommada oo meel iskugu keena saasaad leedahay xadi- xadiidkaas abu waxaa wariyey xudayfat ibnu yamaan iyo baraa bin caysir labadaas saxaabi ayaa wariyeen xadiis saxiixa wey bukhaari iyo keyrkiis bay wariyeen marka dikrigaas ayaad ilaahay ku xusi waxaad kaloo alla ku xusaydaa markaad soo kacdo dikrigan kaas fiiri waxaa leedahay laa ilaaha ma mid la caabudaa xaqun xaq maahan ila allahu alla maahan laa ilaaha ay laa macbuuda mid la caabudo xaqun xaq ma ahan ila allahu allah maahane waxdahu k- ila allahu allah maahane waxdahu keligiis xaaluu yahay laa shariika mid cibaadada laleh lahu alla uma sugnaan lahu alla keligiisa almulku boqortooydu u sugnaatay walahu alla keligiisa alxamdu mahad u sugnaatay wa huwa ilaahay baa qadiirun awooda calaa kulli shayin wax walba subxaana allah ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayaan ka hufaya on ka nastahaya walxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay walaa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ila allahu alla maahane inta kaloo la caabudo baatila lagu caabudaa wallaahu allah akbar wax walba ka weyn walaa xawla xeelad melihi aan uga wareegsado dhibaatooyinka walaa quwata xoog melihi aan waxaan rabo oo wanaaga ku soo jiito ilaa bilaahi ilaahay kaalmadiisa maahane allaha alcaliyi sareeya allaha alcadiimi weyninka badan rabbi kfir lii allow ii dembi dhaaf saas taasna nabiga sala allahu alay slam wuu baray dadka saxaabada wuu baray tanaad ku ducaysan haddaad rabto tan ayaad ku ducaysan weliba xadiidkaas waxaa ku jirta xadiidka cubaadat ibnu saamid ayaa wariyey cubaadat ibnu saamid ayaa wariyey bukhaari iyo qayrkiisa ku yaallaahe weliba xadiidka waxaa ku jirtay nabigu inuu yidhi sala allahu caleyh wasalama qofku ducadaas hadduu ku ducayst hadduu adkaartaan akriyo oo dikrigan alla ku xuso oo uu istaago oo uu weyse qaato oo uu tukado alla waa ka aqbale hadduu ilaahay tuugana alla waa ka aqbale waa arrin weyn faa'iida fiiri ha hadduu ducadaas ku ducaysa markuu hurdada ka soo kaco qofku nabiga sala allahu alay wasalam riwaayada waxaa ku timid man qaala dalika gufira lahu fain dacaa usujiiba lahu fain qaama fatawada uma sallaa qubilat salaatu fiiri qofka ducadan adkaartan alla ku xuso markuu hurdada ka soo kaco hadduu alla baryo waa laga aqbali hadduu inta istaago weyse qaaton uu tukadana waa laga aqbalin salaadiis marka waa arrin aad u faa'iido badan qofka inuu iska dayaco maantan oo kale waa dikri aad u weyn dikri aad u qiimo badan weeye waxaa kaleeto nabiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaatay in dikrigan asna alla lagu xuso oo waa maxay maxaa la leeyahay alxamdu lilahi aladii caafaanii fi jasadii wa radda calaya ruuxii wa adina lii bidikri alxamdu mahad lilaahi alla u sugnaaday ilaahay baa ammaan wanaagsan oo dhan iska laho mudan alladii allihii caafaanii ii caafiyey fii jasadii jirkayga allihii jirkayga ii caafiyey oo ila jirka caafimaadku waa midkaad ku shaqaysan waa midkaad ku cibaadaysan caafimaadku waa nimco wey waradda allihii soo celiya calaya korkayga ruuxii nolosh naftaydii ila waxaa dhici karta dad badan waad ogtiin intaad seexdaan aan subaxda iyagu meydal arkay oon ruuxdooba lagu soo celin sida looga qaataba adiga fiiri ruuxdii waa lagaa siibay saad meesha u tiila u tiila markaad nasatay lagugu soo celi inaad ilahay uga shukrido daday sida xal u sexday u tagtay oo isdib usoo laabadiida ilahay uga shukri marka waadina lii allihii ii fasaxay oo ii idmay ayaa mahad iskale bidikri inaan xuso xusida aad xusayda laftirkeeda yaa ku waafajiyey allah soo maaha allah macnaha qadar ahaanna allah idanku laba macno baa ku yimaada idan qadariya iyo idan sharciya labadii macnoba waad allah kuu qadaray inaad xusto dadaan loo qadarinba inay alla xusaanba allah kuu idmayo sharciyan kuu amrayba inaad xusto oo kuu ogolaada sharciyan marka allahaas uga mahday xadiidkaas abu hurayra wariyey waa xadiis saxiixa waxa kaleeto oo waxa weeyaan sunnaa qofku hurdadu markuu ka soo kaco inuu akriyo aayaadkan aayaadkan inuu akriyo waa aayaad waxa weeyaan ilaahay cadamadiisa wax badan tusaya wuxuu leeyahay aayaadkan ilah wuxuu ihi subxaana ina fii khalqi asamaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka abuuristooda qaabka ay u abuuran yihiin cirka sida uu weyn yahay sida uu u taagan yahay wax tiiraho celinaya uma jeedno ilaahay awooddiisaa celinaysa sida cirkaas meel daloosho arki maysa meel uu ka kala dilaacay ilaa intaasoo uu taagnaa muddo dheer oo ilaahay uu garanayo intay leeg tahay meel yaruu ka kala dilaacay arki maysa marka cirkan qaabku u abuuran yahay iyo weynankiisa wal ardi dhulka abuuristiisa dhulkan sida u ballaaran yahay aayaadka ilaahay kor saaran meel godan meel buur ah meel waxa weeyaan carasana meel caro kale tale meel midabyadeedu say u kala duwan yihiin waxa ka soo baxayo nicam ah dhulkan abuuristiisa iyo cirka abuuristiisa wa ikhtilaafi leyli wanahaari habeenka iyo maalinka iskhilaafidooda oo maxay isku khilaafsan yihiin midaa imaama midaa tega say isku khilaafayaan soo maa hay say isku khilaafsan yihiin mid waa madow midna waa caddaan say isku khilaafsan yihiin mid waa kulay midna waa qabow say isku khilaafsan yihiin midaa dheeraana midaa gaaba soo maadama arag wati maalinkaa dheeraana waktina habeenkii hal meel iskama joogaan intaasoo dhan waa iskhilaaf yaa waxaaso dhan maamulaya allah waaxidka ah so ma jeedid wakhtilaafi leyli wanahaari habeenkiiyo maalinka iskhilaafidooda oo waxay isku khilaafsan yihiin midaa imaana midaa tega isku mar ma joogaan mid waa kulayl mid waa qabow mid waa iftiin waxbu iftiimiya midna waa madow midaa dheeraana midaa gaabana haddana way isbedelayaan kii kala dheeraana kii kala gaabana intaaso dhan uu iskhilaafo yaa waay waxa samaynaya allah subxaana wa tacaala haddaba ina fii khalqi samaawaati ciraryaalka abuuristooda walardi dhulka abuuristiisa waikhtilaafi leyli wanahaar habeenkiiyo maalinka iskhilaafidooda la aayaatin calaamado waaweyn oo ilaahay cilmigiisa iyo awoodiisa kutusayaa ku sugan cirka abuuristiisa dhulka abuuristiisa habeenkiiyo maalinka siday isku khilaafsan yihiin maxaa ku sugan calaamado waaweyn aayaadku waa calaamada shayga wax kutusaa laha aayad calaamado waaweyn oo ku tusaya ilaahay cilmigiisa axadka sidaas u abuuray ee sidaas u maamulaya inuu cilmi kaamila leeyahay awood kaamila uu leeyahay saas ayaa ku sugan taasaa ku sugan dadka o dhan miyaa marka calaamadaas ka faa'iidaya cirka iyo dhulka iyo habeenka iyo maalinka yaa wax ka faa'iida oo aayaadkaas ka garta oo ilaahay ku caabuda yaa ku tafakura dadka o dhan miya may ilahay yaa kuu tilmaamay dadka ka faa'iidaysta aayaadka kowniga ah ilaa cirkii dhulka iyo habeenkii maalinka aayaad kowniya wey waa makhluuqaad kutusaya ilahay awooddiisa aladiina dadkii ayaa aayaad ugu sugan yihin dadkao dhan mu kama faa'iidaystaan aladiina dadkii ayaa aayaad ugu sugan yihiin yadkuruuna allah ilaahay xus may waxaa tidhaha liuli lalbaab horta liuli lalbaab waa maxay ahli cuquuli saafiya caqliyaalka nadiifkaa dad kale caqliyaalka nadiifkaa dad kale dadkaasaa aayada ugu sugan yihiin oo ka faa'iidayo ilah yiri oo ilaahay ku garanayo awooddiisa cilmigiisa liuli lalbaab caqliyaalka nadiifkaa dad kale oo u saaxiibka ah dadkaasaa aayada ugu sugan yihin ilah yiri oo wax ka faa'iidaya ululaalbaab waa dadka caqliga nadiifkaa leh oo aan waxa weeye bidacda iyo fisqiga iyo inxiraafku uusan dheehin yay yihiin ululaalbaab caqli nadiif ayaa leh dadka caqliga nadiifkaa leh ayaa ilaahay noo tilmaama ilah wuxuu yihi aladiina ululaalbaabkii aladiina dadkii ayaa aayaad ugu sugan yihiin yadkuruuna allah ilaahay xusa qiyaaman xaala ihin kuwa taagan wa qucuudan xaala ihin kuwa fadhiya wa calaa junuubihim dhinacyaalkooda xaalay ku sugan yihiin waxaa la yidhaha ululaalbaab oo caqli nadiifa leh waa dadka markay taagan yihiin alla xusa oo markay fadhiyaan alla xusa oo markay jiifsanayaan dhinac u yaalin alla xusa saddexda goorba dadka alla xusa dadkaas caqli nadiifa leh sababtoo ah caqli horta qiimihiisu maa maxay caqli waxaa la yidhahdaa waxa aad ku garato dhibka ood kaga cararto wanaagga iyo aad fiic waxa fiicanna ku garatood ku raadsato sow maaha caqli waa midkaas haddaba waxa weyan dhib qofka uu ka cararo dhibka ugu weyn waa maxay waa naar iyo cara ilaahay waxa weeyaan waxa ugu weyn ee qofku raadiye wanaagah maslaxadiisa waa maxay waa raalli ahaanshaha ilahay iyo jannada ilaahay sidaas darteeda dadka yaa ugu caqliga badan sida ilaahay halkan ku tilmaamay waa ulul albaabka waa dadka waxa weeyaan hadday taagan yihiin alla xusaya oo hadday fadhiyaan alla xusaya oo haddaynan u ciyaalin alla xusaya oo naarta ka cararaya oo jannada raadinaya iyo raalli ahaansha ilaahay waa kuwaasa dadka caqliga leh sidaas wey dadka caqliga leh sababto ah caqli ma laha qof aan naar ka cararayn caqli ma laha qof janno aan raadayn caqli ma leh caqli male marka ilahay wuxuu leeyay dadkaas ayaa ka faa'iidaysanaya aayaadkan marka fiiri dikrigii waxaa soo gelaya qofku salaadii oo kale nabiga sala allahu alay sl cimran bin xusein muxuu ku yidhi salli qaa'ima fa in lam tastadic fa qaacidan fa in lam tastadic fa calaa jambin saasuu nabigu ku yidhi sala allahu alay wasalam adoo taagan tuko haddaad awoodi weydo fadhi ku tuko haddaad awoodi weydo adoo dhinac u jiifo tuko waxaasna maxay kutusaysaa waxay kutusaydaa waxa weeyaan dikrigii alle in istaag iyo fadhi iyo jiif intaba alla lagu xusayo hataa keyrka intaas waa soo gelay intaas salaadiina waa soo gelayda dikriga oo istaaga iyo fadhiga iyo jiifka ah dikrigii kalena waa soo gelaya markuu socoduu alla xusin isagoo fadhiyu alla xusin markuu seexanayo adkaartu akrisan alla waa xusin kulli way soo geli wayatafakaruuna dadka fakfakera dadkaasa ulul albaab la yidhaha oo aayaadkan ka faaidaysanay wayatafakaruuna dadka fakfakera oo maxay ku fakerayaan waxay ku fakerayaan fii khalqi samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka abuuristooda selafku waxay dhihi jireen saacad hal saac ya sida xasanulbasri uu dhihi hal saac oo aad fakerto has caawo dhan salaatuleed inaad u taaganta iyadaa ka khayr badan hal saac inaad ku fakerto aayaadkan ilaahay cirkaan bal siduu u abuuran yahay allah abuuray marka awoodiisii cilmigiisi calamadiisi aad ku garato oo dhulkii fiirido marka tafakur dadna waxa weya waa iska dabiica iska leeyin wa iska socdaan wax qiimaaba uguma fadhido marka dadkaas halkay kala joogaan fiiri marka ulul albaab waxa la yidhaha wayatafakaruuna dadka ku fakfakera oo fiiriya fii khalqi samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka abuuristooda bal allihii abuuray awoodiisu intay la egta haddaw ma dhici karta in la yidhahdo allihii ciraryaalkaas ciraryaalkaas abuuray in la yidhahdo qof dhintay nafta sooma geli karo maya dhici karta ma dhici karto ya la khalqu samaawaati waalardi akbar min khalqi nnaas ilahi weyna wuxuu leey ciraryaalka iyo dhulalyaalka abuuristooda aa ka weyn dad in la abuuro allaana abuuray ciraryaalka iyo dhulalyaalka rabbanaa waxa la soo qadarin waxa weeya jumlo xaaliya amase isim xaalaa kaliya oo waa maxay waxaa la leeyahay yaquuluuna xaalay leeyihiin ay ku fakerayaan ciraryaalka iyo dhulalyaalka ayay ku fakerayaan yaquuluuna xaalay leeyihiin rabbanaa rabbigeeniyow maa khalaqta ma aadan abuurin haadaa khalqigan baatilan ay caabitan xaalata mid iska cayaaray saasay leeyihin ulaalbaabka waa dadkaas waa dadka ciraryaalka dhulalyaalka inta fiiriyaan yidhaahda rabbigeeniyo waxaan qiraynaa ciraryaalka iyo dhulalyaalkan uma aadan abuurin cayaar oo cayaar maxaa ah cayaar waxa ah inta waxa weeyaan cirkaas alla abuuray oo dhulka goglay oo annagana abuuray qofkii rabaa la yidhaahdo wax aakhiraah ma jirto qofkii alla caabuday waxa weyan ilaahay diintiisa u dhibtooday wax wanaaga gooniya ku helima kii alle caasiyey oo dhulkii alle ku kibray oo cirkii alle ku hoos caasiyey wax cuquubaha ku dhicima in la yidhaahdo waa cayaar wey ilaahayna uma qalanto saas in la yidhahdo marka ilaah waxaan qiraynaa ay leeyihiin ulul albaabku inaadan ciraryaalka iyo dhuluyaalka aadan u abuurin waxa weyan cayaar muxuu alla u abuuray xaq wey in la abaal mariyo oo dadkan ilaahay aayaadkiisaasnta ku oqoonsada ku caabudaan janno lagu abaal mariyo dadka ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa aan fiirina iska socda sida xoolihii nicamta alle ista iska cuna sida xoolihii iska socda oo aan alle ku caabudinna lin la cadaabo saasaa loo abuuro ee looma abuurin iska cayaar caadiya marka waxay leeyihiin yaquuluuna waxay leeyihin rabbanaa rabbigeeniyo maa khalaqta ma aadan abuurin haadaa khalqigan baatilan xaalata mid cayaaraya subxaanaka ilaahu waan ku nastahaynaa waxaan kaa nastahaynaa oon kaa fogaynaynaa nuqsaan iyo ceeb waxaan kaa nastahaynaa inaad inta cirkan iyo dhulkan abuurtay qofka kugu kugu oqoonsada aayaadkaas oy kugu caabudana aadan janno geynayn oo ka abaalmarayn kan kugu caasiyana aadan ciqaabayn oy labadaasu isku mid noqon doonaan ilah waad ka nastaanta taas ilaahayo waad ka nastaanta ma dhici karto inay saasu dhacdaa wax dhici kara ma ahan ilaahay cirkiisa iyo dhulkiisa iyo aayaadkiisa qofkii ku oqoonsaday ee wax weyn amarkiisii alle qaatee caabuday inuusan waxba jannaa ku helin kii ku caasiyey ee cirka hoostiisa ku caasiyo dhulka korkiisa ku caasiyoon aayaadka alle waxba ku fakerin amarkii allena aan qaadan inaan la cadaabin kaasna oo labadaas isku mid ay noqdaan ilaahay waa ka nastahayn ilaahay uma qalanto saas in la yidhahda subxaanaka ilaah waan ku nastahaynaa faqina allow naga ilaali cadaaba naari naarta cadaabkeeda rabbanaa rabbigeeniyow innaka adiga man tudkhili naara naarta qofkaad gelido faqad akhzaytahu waad hoojida ilahu qofkaas waad dulayda dulyaa ku dhacay saasay yidhahdeen ululbaab maxaa lagu yaqaan ululbaab waa dadka ilahay tuuga fiili markay aayaadka ilahay alla ku oqonsadeen ka gadaalo ilaahay nastaheen ay alla tuugaan allay tuugaan ululbaabku rabbanaa rabbigeeniyo innaka adiga man tudkhili naara naar qofkaad gelido faqad akhzayta waad dullayday wamaa lidaalimiina kuwa gar daran oo aad adigu dulaydayna uma sugnaanin min ansaarin kuwa u gargaaro cadaabka ka qaada dadka adigu aad dulaydo oo aad cadaabka geydo waa daalimiinta eh axad u gargaaro oo cadaabka ka qaadi karaa ma haystaan mana heli karaan wamaa lidaalimiina kuwa gar daran daalimiinta mushrikiinta waxa weeye iyo fusaqadii weeye labadaba waa daalimiin dulmiga oo kala weyn min ansaarin kuwa u gargaara ma leh oo ilaahay cuquubada uu saaray ka qaada waxay yidhahdaan ulualbaabku allay tuugaan oo waxay yidhahdaan rabbanaa rabbigeeniyo inanaa annagu samicnaa waan maqalnay munaadiyan mid dhawaaqaya munaadigaasoo yunaadii ku dhawaaqaya lil iimaani ilal iimaani iimaan dadka ugu yeeraya oo le war hala rumeeyo xaqa kaasaan maqalnay yuu yahay munaadigaas nabigana waa lagu fasira sala llah alay slam qur-aankana waa lagu fasira ibnu jariir dabari wuxuu yidhahdaa waa qur-aanka munaadigaas qur-aankiyaan maqalnay oo leh ilaahay hala rumeeyo xaqa dhan hala rumeeyo saasaan maqalnay saas yidhahdaan ulualbaabku rabbanaa rabbigeeniyo inanaa anagu samicnaa waxaan maqalnay munaadiyan mid dhawaaqaya munaadigaasoo yunaadii u dhawaaqaya dadka lil iimaani ilal iimaani iimaan ugu dhawaaqaya oo la war rumeeya diinka waa qur-aankiiye an aaminuu bian aaminuu rumeeya ayuu ugu dhawaaqi an aaminuu bian aaminuu rumeeya uu ugu dhawaaqi birabbikum rabbigiin rumeeya fa aamana waa rumayno amarka waa qaadanay waa ajiibnay waa rumayno qur-aankiiaan adeecna fa aamanaa waa rumaynay rabbanaa rabbigeeniyo faqfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkayaga ilaahu dembiyaalkayaga noo dhaaf wa kafir astur cannaa xaggayaga sayi-aatina xumaanyaalkayaga astur ilaahu berri qiyaame dadka waxa weyn aad u naxariisato oo dunuubtooda aadan tusinood ka qarido asturto allow nagu dar ilaa dadka la cadaabaya waa la fadeexaya berri qiyaamaha dunuubtoodiyaa la tusaa dadkii o dhan oo ujeedaa dadka hortooda lagu xisaabiya a leeha dembigaan ma gasho ilaahay waa galay kan ma gasho waa galay markaasa leehaha naarta la aad dadna lamaba xisaabiya jannada iska aadaa la yihahdaa dadna ilaahayaa si gooniyahon cid kale ah kaynu xisaabiya oo yidhaha dembigaas ma gasho waan galay kan ma gasho waa galay adduunkan anaa ku astura dadku kuma ogeyn maantana anaa ku asturayay jannada iska aad markaasay dadka maxsharka joogo dhan waxay yidhahdaan alla nasiib badanaa ayaan badanaa kuwaano wax dembiya ma gelin fiiri marka waxa weyn dadku waa saddexaas qaybood soo ma jeedid marka ilaahayo waxaad nagu dartaa qolada aad dunuubtooda asturaydo oodan tusaynba xata ayaga xisaab la-aanta jannada iska gelaya wa kafir canna allow naga astur waxa weyn sayi-aatina xumaanyaalkayaga wa tawafanaa allowna oobso macal abraari dadka baariyaalka la jirkooda ilahu dadka baariyaalka nagu dar oo baariga kuu ah oo ku adeeca ilahu kuwaas nagu dar rabbanaa rabbigeeniyo wa aatinaa nasii maa wacadtanaa waxaad noo ballan qaaday calaa rusulika calaa alsuni rusulika rusushaada carabyaalkooda waxaad noogu ballan qaaday oo waxa weeyaan abaalmarinta aad nagu oo daacaadka aad naga hawaabinaydo ah inaad noo gargaaraydo cadowga ilaahay nooga gargaaraydo ah ilaahu waxaad noo ballan qaaday nasii walaa tukhzina allow hana dullayn yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waxa weeyaan ilaahu hana dullayn dadka naarta gala waa la dulleeyey inaka adiga allow laa tukhlifu kama baxdid almiicaada ballanka ballanka aad qaado allow kama baxdid adugu sidaasay yidhahdeen ululalbaab fastajaaba waa aqbalay lahum ululalbaabkii rabuhum rabbigood waa aqbalay fa'da fiiri isla markay ducaysteenba alla waa aqbalayba kama soo dahayn xataa fastajaaba isla markiiba waa la aqbalayba fiiri lahum ululalbaabkii rabuhum rabbigood waa aqbalay annii biannii aniga laa udiicu dayici maayo uu alla ku ajiibay camala caamilin qof camal falay camalkiis ma dayacayo caamilkaasoo minkum idinka idin ka mid a caamilkaasoo min dakarin rag ah oo untaa ama dhadiga rag iyo dumar qofkii daaca ilaahay sameeyo ilaahay wuxuu yidhi ma dayacayo ee waan ka abaalmarin rag iyo dumar labadaba waan ka abaalmarin ilaah wuxuu yidhi bacdukum gabalkiin min bacdin gabalka kale xaggiisu ka ahaado ragga iyo dumarku midba midka kalea dhalay ha qof kastoo dumar adduunka joogta ninaa dhalay soo ma jeedid nin kastana qof dumarha dhashay soo ma ha marka waa labadiina isku midaatiin ilahay leey oo waxay jirta sabnusuul ay mufasiriintu soo arooriyeen waxay yidhahdaan gabdhaha saxaabada gobolka mid ah waxay yidhahdeen annaga waxaan arkaynaa qur-aanku rag un badana sheegi yaa ayuha aladiina aamanuu aamanuu waa waa mudaker aawa gabdhihii ayaga ma waa lagu abaalmarayn kayrkay sameeyeen markaasa aayaddan soo degtay aayaddan ayaa soo degtay oo ilaah leeya waa rag iyo dumar qofkii daacad sameeya an waan ka abaalman rag iyo dumarna isku meelaad ka timaadeenoo gabalkiin gobolka kale xaggiisa ka yimaadeen oo gabar kastaba aabbaa dhalay soomaa wiil kastana hooya dhashay soomaa marka waxa weeyaan dhankaas laydinka fiiri maa rag iyo dumar daacaadka alle qofkii daacad samay rag iyo dumar qurbaada waa laga abaal maray saasuu ilahi leeyahy subxana wa tacaala bacdukum gabalkiin min bacdin gabalka kale xaggiisu ka ahaaday ilaa wuxuu ihi faladiina dadka haajaruu hijrooday hijro maxaa la yidhahdaa magaalooyinka gaalada laga soo tagaa la yidhahda ee magaalada muslimka lasoo aado magaalooyinka bidacdu qabsatay in laga tagaa la yidhaha oo magaalooyinka sunnada la aado magaalooyinka fisqigu qabsaday oo macaasidu ku faaftay iyo dunuubta oodan waxna ka bedeli karin inaad ka tagto oo meel ilahay lagu caabudo adaadaa la yidhahda haddii intaasoo dhan la waayo xataa waxaa soo gashay hijrada magaalada xarbiga in laga tago magaalada amniga la tago macnaha beled muslimba haddii la waayo maba dhacayso insha allahu y hadday dhacdo xataa oo magaalo gaalo oodan alle ku caabudi karin oo lagugu dhibaayo iyo magaalo gaalo haysato laakiin diintaada aad xor u tahay ay kala tahay waa sidii nabiga sala allahu alay wa saxabadiisa uu amray oo iyagoo maka jooga waa beled gaalo gaala haysatay maka markaas uu u amray xabasho inay aadaan xabashana gaala haysatay marka laakiin midna nabigu wuxuu yidhi qofka lagu dhibi maho lagu dulmi ma waa xabashada markaas soo ma jeedid waxa weya midna waa lagu dulminayo marka afartaasba hijradu waa soo gashaa marka dadka fiiri ilaa wuxuu yidhi faladiina dadka haajaruu hijrooday oo wa ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahoodii oo wa uuduu la dhibay fii sabiili wadadayda lagu dhibo diinkayga lagu dhibay waa soo hijroodin hijradu wax fudud ma aha qofku meel uu bartay qaraabadiis inay joogtaa la arkaa oo meesha u hijroonayana qof uusan ka garan waa arrin aad u dhib badan laakiin waxa weeyaan qofka iimaan kale iimaankiisu waa ku waa ku xambaaraya arrintaas iimaankiisa ku xambaaraya waxa weya waxaa dhacda meeshaan dhaqaalu ka helay meeluu dhaqaalo shaqo waxa weyan ay iskugu aadan tahay wey meesha waana beled gaalo meesha muslimkana waxa weyan gaajo iyo shaqa la-aana taal naftu waxay leedaha war meeshaan ha ka tegin dhacdhacay leedaha xoogaa fiican meeshaas waxa weyan ama wuxuu isleeyahy meeshaan waa amni dadkii muslimkana dhibaata ka jirto isleed dagaal waxaasona waxay u baahan tahay iimaan rasmi ah iimaan rasmiga haddii la arko waxa weeyaan wuxuu isku miisaamin qofku war waxaan meeshaan yaallaa oo dhacdhaca adduunka ah waa wax dhowr maalmood ah waa cawsgeeriya ka warran ri berri ri la qalanayo cawska maanta loo dhigay ma la dhihi kara waa raaxo ridaas waa raaxaysatay ma la dhihi kara haddii xooga cawsa loo dhigo laa maasha allah wallahi tan waa liibaanta ha liibaana beriyaa la gawrici rabaa adduunyada waa noocaas meeshaan gaalada isku dhadhajaydo ood leedahay xoogaa dhaqaalahay leedahay xoogaa amniyahay leedahay guriyaa la xoogaa cayrahan qaabtaa kuleeyahy ha cayra waxa weya cawsgeeriyaad weeye wuxuuye beri haddii aad adoon ilaahi weyna adeecsanayn oo caasi ah aad beri kula kulanto maxay kuu tareen cayrtii iyo xoogaagii shaqadaha waxay kuu tarayda male marka ilaahay weynaa waa inay dadka rumaysan kuwa beledka gaalo jiraana waa inay kasoo tagaan ilaaha ku adoonsaday kuwa aan jooginna waa inay ilahay ku shukriyan yidhahdan allow adaan nageyn wadan gaalo waa inay saas yidhahdaan day dad ilahay rumaysan yihiin day dad ilahay rumaysan yihiin saasaa laga rabaa marka ilah wuxuu yihi subxaana faladiina dadka haajaruu soo hijrooday oo kasoo tagay beledkii gaalada ee beledkii islaamka soo aaday wa ukhrijuu laga soo bixiyey min diyaarihim guryahoodii oo gaala kasoo bixiday oo kasoo eriday wa uuduu dadka la dhibay oo lo maxaa lagu dhibay fii sabiil aniga wadadayda ilaahay inay rumeeyeen kaliyaha lagu dhibay dembi kale looma hayo fiiri waxaa dembi looga dhigay inay diinka alla haystaan dadka nuucaasa oo waqaatalo gaaladii la dagaalamay marka oo waqutilu la dilay darajadii ugu dambayday gaarin waa shahaada soo ma jeedid ilah wuxuu ihi la ukafiranna waan ka asturayaa oo ka asturayaa oo ka asturayaa canhum xaggooda sayi-aatihim xumaanyoolkooda dunuubta ay galeen kuwaas waan ka qarinaya loo qaban mayo dunuubtooda dhan ayaan dhaafin marka hijrada waxaa laga helaa dembi dhaaf jihaadkana dembi dhaaf shahaadadana dembi dhaafa laga helaa saddexdaba saas aayaddu caddaynaysa ilah wuxuu yihi subxaana wala udkilannahum ilaahay wuu dhaartay wallaahi waxaan gelinayaa dadkaas dadka soo hijroodo beled gaala ka soo tegey dadka diinta ilaahay loo dhibay dadka mujaahidiintahay gaalada alle la jihaaday dadka ilaahay diinkiisa loo dilay wala udkilanahum waan gelinaya hon gelinayaa jannaatin beerageeda leh beerahaasoo tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal afartii webi qur-aanku sheegay ayaa hoos soconaysa webi caana webi qamraa weli webi malab ah iyo webi biyaa afartaas webi ayaa qulqulaysa ka waran markaasu ma ahan waxa weya malabkii oo dhalooyinka ku jiray maaha waa webi malab ah iyo webi caana iyo webi biyaa iyo webi qamraa qamradu maaha midda xuntaa lagu wareerayo waa mid saacad ducadada qofku nashaad iyo firfircooni kasii qaadayo afartaas webiya hoos socota taasaan gelinaho ilaahiyo ka waran marka waxaas nimcamta ka waran haddaad ka qaddo xoogaa cayrta xuntaad gaalada ka qaadataa ma kugu filanta ya waxa weyan ka soo taga buldaanta kufaarta nicamtaasa ilahay inu ku abaalmarinaa ilaah wuxuu yidhi subxaana jannooyinaan gelin ay webiyaal hoos socdaan thawaaban abaalmarin ayaan abaalmarina ilaah yidhi thawaaban abaalmarin ayaan abaalmarina abaalmarintaasoo min cindillahi ilahay agtiis ka ahaatay ka warram abaalmarinta ilahay ballan qaaday haddii maanta qof mid oo boqora ama madaxweyne u yidhaha qofkii saas yeela abaalmarin aan siina dadka agtarkooda waa wada tartamayaan soo ma ka waran ilaahi weyna abaalmarinta uu isku nisbeeyey oo yidhi anaa abaalmarina maxay leegtahay ilahay baa garanay saas darteeda nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi allah hadlay alla wuxuu yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiin maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi bashar addoommadayda saalixiinta waxaan u diyaariyey waxaan ilu arag dheguna maqal qalbi bad-aanna uusan kusoo dhicinba ku fakerinba raaxadaas weligiis xataa banu aadan u fakeray noocaas u raaxaysa ma jiro wax meeshaas yaalla marka haddaad ka qardo ka waran raaxada noocaasa ood ku qardo xooga xuno aad gaal waxa weeyaan ka ag heshay marka ilaahay ha looga cabsado ha laga soo tago buldaanta kufaarta yaanan la aadin qofkii ilaahay ka badbaadshana ilahay ha ku shukriya alxamdulilah ha yidhahdo ilaah wuxuu yidhi subxaana wallaahu alle cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnu thawaabi abaalmarin wanaagsan ilahay agtiisa abaalmarin wanaagsan halkaasay taallaa halkaasay taallaa ilah wuxuu yidhi subxaana weli ilahay wuxuu nooga soo diin gaalada in lagu kadsooma gaalada waa hormartay amniyaa yaalla dad oo wax weyn adduunkooda fahmay waayo wax ay hayaan male waxaas cawsgeeriyaad wey fiiri ilahay siduu noogu tilmaamay ilah wuxuu yidhi laa yaquranaka wariyaysan ku kadinin taqalubu ladiina kuwii gadgadoonkooda kafaru gaaloobay fil bilaadi magaalooyinka ay ku gadgadoomayaan magaalooyinka say ku gadgadoomayaan diyaaradaanu raacin tareenkaanu raacin baabuuryaanu raacin waxa weeyaan si socodkia u fudud wadooyinkiya fudud waxa weyan isgaarsiintiya fudud waxa weeyaan gaadiidkiya fudud dhaqaalihiya fudud shaqadiya fudud marka war waxa noocaas ayay ku kadin waa isdhihin meeshaan maasha allah dad hormaray wey adduunka caalamka hormaray wey ha caalamka saddexaad wey africa waxaas waxa weeyaan waxa qaabkaas u fekera dadkan aakhirada rumaysnayn ee waxaas yay wakti kaa lumin waxa weeyaan mustaqbal male dadkan ujeedaa waa cawsgeeriyaad cari berri la qaranayo maanta caws loo soo dhigay wey wallaahi waa noocaas gaal kasta oo ku dhinta maanta isagoo gaal ah daqiiqada naftu ka dhacdaa naarta u bilaaban ka waran ma waxaasaa raaxaa ma waxaasaa horumar ah horumar waxaa le qofka iimaankiisa ka warqaba ee ilaashada ee waxa weyaan acmaashiisa waardiyeysta qofkaasa horumar leh qofkaas mustaqbal dheer oo aan dhammaanayn oon boqol sano ahayn oon kun sano ahayn oon milyan sano ahayn mustaqbal fiicana usoo socda qofkaas hadduu iimaan saxiixa ku dhintay camal saalixa kaasaa marka wax loo dadaalaa kuwaan ha ku kadsoomin laa yaquranaka yaysan ku kadinin aladiina dadka kafaruu gaaloobay laa yaquranaka yay ku kadinin taqalubu ladiina kuwii gadgadoomidooda kafaruu gaaloobay fil bilaadi magaalooyinka gadgadoonka ganacsiga isgaadsiinta waxa weyan waxaas yay ku kadinin ilaah wuxuu yidhi war ilahay ilaahay warbixintiisa dhegayso mataacun huwa gadgadoonkoodu mataacun waa wax yaroo lagu raaxaysto mataacaasoo qaliilun yar huma ma'waahum meeshay uhoyanayaan jahanamo waa jahanamo galabta kii dhintaaba naarta uhoyana caw ka warrama meeshaas ma nololaa taal huma ma'waahum meeshay uhoyanayaan jahanamo waa jahanamo wa bi'sa waxaa balaayo leh oo xun almihaadu qof jahanamo gogol looga dhigay gogol ayaa balaayay gogoshaas waa maxay jahanamo lahum min fawqihim jahanam wa min taxtihim ya waxa weyan kor iyo hoosba jahanama laga saari marka ilah wuxuu yidhi subxaana wuxuu yidhi wa bisa waxaa balaayala almihaadu gogol macnaha almaqsuusu bidami waa maxay waxa ceebta lagu gooni yeela waa maxay waa jahanama ilah wuxuu hi laakin aladiina dadka ittaqow alla ka baqay laakin aladiina dadka ittaqow ilaahay iska ilaaliyey oo carada ilaahay iyo waxa weyan dunuubta iska ilaaliyey laakin aladiina dadka ittaqow iska ilaaliyay rabbahum rabbigood oo ilaahay caradiisa iyo iska ilaaliyay cadaabkiisa lahum waxaa u sugnaaday jannaatun beerageeda leh jannooyinkaasoo tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal khaalidiina xaalay ku waari doonaan fiiha jannooyinka dhexdooda nusulan martiqaad ayaa la martiqaad inu ilaah yidhi martiqaadka yaa bixina ma taqaan martiqaadkaasoo min cindi illahi lagtiis ka ahaaday nusulka waxaa la martiqaadka wafdiga imaanay loo diyaariyo ilaahay weynaa wuxuu leeyahy dadka iimaan kale ee rabbi ka baqa ilaahay baa martiqaad u diyaariyey wamaa cinda allahi ilahay agtiisa waxaa ahaaday a khayrun ka khayr badan gaaladan xunta agtooda waxa yaalla lil abraari laakiin dadka baariyaalkahay khayr u leedahay gaalada wax ilahay agtiisa u yaalla waa naar ayaga laakiin maxaa ilaahay agtiisa u yaalla dadka baariyaalka janno martiqaad alla diyaariya u yaalla kaasaa khayr badan marka wa min ahli lkitaabi ahlu kitaabkay ka mid ahaadeen ilaah yidhi laman qof yu'minu rumaysan bilaahi allah iyo wamaa diinkii unsila lasoo dejiyey ilayka xaggaaga yahuud iyo nasaara dadaa ka soo islaamay dadkii islaamo nabi maxamed rumeeyey awalla diimihii hores rumaysnaa dadkaasa ilaahay ammaane oo noo sheegi wa ina min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ayuu ka mid ahaaday laman dad yu'minu rumaysan bilaahi allah iyo wamaa diinkii unsila lasoo dejiyey ilaykum xaggiina loo soo dejiyey iyo wamaa diinkii unsila lasoo dejiyey ilayhim ayaga loo soo dejiyey kutubii hore waayo khaashiciina xaalayhim kuwa isku dulayna lilaahi allah laa yashtaruuna ma gataan biaayaatillahi ilahay aayadihiisa hamanan lacag qaliilan yar wax yaroo adduunyaa kuma bedeshaan diinkooda ulaa'ika dadkaas aan adduunyada ku bedelayn diintooda oo diintooda ku dhegan ee aan xoogaa adduunya darteed diintooda uga tegayn ulaa'ika dadkaas lahum waxaa u sugnaaday ajrum ajarkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa ajar ku leeyihiin ina allaha alle sariicul xisaabi xisaabkiisu waa miduu deg deg badan yahay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow isbiruu sabra sabra xaqa ku sabra xaqu sabruu rabaa daacaadka ku sabra macaasida ka sabra gaala raacnimada iyo dhaldhalaalka xunka aho gaalada ag yaalla war waxaas ka sabra oo naftiina ka celiya nafta haddaan laga celin waxaas waa iska aadin ma garatay isbiruu sabra xaqa ku sabra macaasida ka sabra qadarka allena ku sabra oo wixii dhiboo ina soo gaara ku sabra wa saabiruu gaalada la sabartama gaaladu baadilkooda iyo kufrigooda ka tanaasuli maaye waa ku dheganaanaya gaalada inta la sabartantaan idinku diinkiina saad ugu dhegantihiin gaalada sabirkoodu ha dhammaado idinku soo hara wa raabidu heegan ahaada heegan ciidanka diyaarka ah ayaa la yidhahdaa ribaad war heegan ahaadoo gaalada diyaar u ahaada inaad iska celidaan wa raabidu heegan ahaadoo gaalada saad heegan u tihiin ayagu hadaalaan dhufayska ka baxeen wattaqullah ilaahay ka baqa oo cadaabkiisa iska ilaaliya lacalakum xaqiiqo waxa ah tuflixuuna inaad liibaanaydaan haddaad ilaahay ka baqdaan ood intaas lasoo sheegay yeesh aada yeeshaan xaqiiqo weeye marka aayaad aad u waaweyn oo macaani badan weeye halkaasan insha allahu casharka yagana ku simanayna wallah subxaana wa tacala alam wa sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina maxamed